faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaani reediyo cadaado ku soo dhawaada warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa u dooroon golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga sharciyaadka difaaca qaranka madaxweyne ku-xunka puntland oo qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulkaasi ka dalbaday in qiimeyn ay ku soo sameeyaan saameynta ka dhaatay roobka ka da-a gobolka galduufiya ee maamulka puntland madasha xisbiyada qaran oo kasoo horjeesta sharci maanta la horgeeya golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya kaas oo ah xeerka hay-adaha aan dowliga ahayn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle oo bulobarda u gaaray xalinta xiisad maami lasoo dhaafay ka taagna gudaha deegaankaasi golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo kulankeeda caadigaha maanta ku yeeshay magaalada baydhabo ee gobolka baay maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ku baaqay in la joojiyo dagaalbeeleedka laba maleeshoobeleed ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxgaradka gobolka hiiraan oo sheegay in ku baxyeen sida ay wax uga qaban lahaayeen beelaha ku dagaalamaya qaybo ka mida gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo korroon warka habeeney reediyo cadaado goor u diyaargaruba warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada nagaysanayo waa khamiis jimaca soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay labaiyo tobanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labaatan toban sagaal caaway waxaa noo waramaya saaxiibkii sharmaka maxamed maxamuud sharmaka sule mahadsaned xasan axmed maxamed bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeen oo intaa ka faahfaahsan golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga hindusharciyeedka difaaca qaranka soomaaliya mahad nuure axmed golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maantay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho waxayna ku meel mariyeen hindisharciyeedka difaaca qaranka ee soomaaliyeed oo golaha u soo gudisay wasaaradda difaaca ee dalka shirka ayaa sidoo kale lagu ansixiyey xeerka cafiska dadka dowladda isku soo dhiibay xeerarka hay-adaha aan dowliga ahayn iyo siyaasadda shaqa abuurka qaranka oo ay soo diyaariyeen wasaaradaha qorshaynta iyo shaqada golaha wasiirada ayaa sidoo kale soo dhoweeyey heshiiskii dowladda federaalka iyo al-sunna ay ka gaareen dhismaha galmudug loo dhan yahay waxaana ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo gudoominaya shirka golaha wasiirada uu bogaadiya tanaasulka ay sameeyaan dhinacyada galmudug isku hayay sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa amray guddiga gurmadka fatahaadaha in ay wax ka qabtaan xaaladaha afgooye iyo gardafuwa oo ay dadku saameeyeen daadadka shirka intuu socday waxaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo golaha wasiirada warbixin faahfaahsan ka siiyey wararka hoteelka s w l ee laba habeen ka hor lagu qaaday waxaana golaha wasiirada ay dhankooda bogaadiyeen dadaalada ilaamaha amniga iyo tallaabooyinka geesinimada leh ee ciidamada ay ku badbaadinayaan dadka shacabka soomaaliyeed shirku intuu socday waxaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo golaha wasiirada warbixin faahfaahsan ka siiyey wararka hoteelka s w l waxaana golaha wasiirada ay dhankooda bogaadiyeen dadaalada laamaha amniga iyo tallaabooyinka geesinimada leh ee ciidamada ay ku badbaadinayaan nafta shacabka soomaaliyeed shirka ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya aadan isxaaq cali waxuuna sharaxaad ka bixiyey waxa kulanka maanta looga hadlay golaha wasiirada ajandayaasha shirka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah warbixinta amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga oo halkaas ay ku soo bandhigtay weerarkii ugu dambeeyey ee argixisada ay ku qaadeen israa-el uu soo bandhigay taliyaha booliska golaha wasiirada wuxuu si aada u bogaadiyey laamaha ammaanka sida ay uga falceliyeen ama ay ula falgaleen weerarkii argagixisada ahaa halkaasi isku dayga ay rabeen inay dadkaasi shacabka meesha ay ku waxyeeleeyaan golaha wasiirada wuxuu aada u bogaadiyey sida shacabka soomaaliyeed ay ugu soo badbaadiyeen ciidamada booliska iyo dhammaan laamaha amniga qaybihiisa kala duwan sidoo kaleeto ajandihii ugu weynaa waxaa ka mid a golaha wasiirada wuxuu aada iyo aada u bogaadiyey geedi socodka dib u yegleelidda ama dib u dhiska maamulka galmudug golaha wasiirada waxa ay bogaadiyeen dadaalkii iyo heshiiskii lala gaaray ahlusunna waljamaaca ee ay soo afmeeraysay caqabadihii hortaagnaa maamulkaasi dib u dhiskiisa sidoo kaleeto golaha wasiirada wuxuu maanta ansixiyey hindisa sharciyeedka difaac hindisa sharciyeedka difaaca qaranka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ansixiyey siyaasadda shaqo abuurka qaranka sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka hay-adaha aan dowliga ahayn sidoo kale waxaa la ansixiyey xeerka cafiska dadka isku soo dhiiba dowladda waxyaabihii kale dheeriga ahaa ee meesha shirka golaha wasiira looga hadla waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxa uu faray guddiga fataxaadaha iyo maaraynta masiibooyinka in si deg deg ah ay ugu gurmadaan fatahaadihii ka dhacay degmada afgooye iyo sidoo kale degmada caluula si dhaqsi ah loo gaaro shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ay dhibaatada ku haysato madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa qaar ka mid a golaha wasiirada maamulkaasi ka dalbaday inay qiimeyn ku sameeyaan saameyntii ka dhalatay roobabkii ka da-ay gobolka gardafuul ee maamulka puntland xasan axmed maxamed shirka golaha wasiirada maamulka puntland uu shir gudoominaya madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa waxaa todobaadkan looga hadlay ammaanka dejinta istaraatiijiyadda wasaaradaha laba kun iyo labaatan laba kun iyo saddex iyo labaatan baahinta federaaleynta dimuqraadiyiinta wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland gurmadka gobolka gardafuul oo ka geysteen roob lixadla oo ka da-ay qaybo ka mida deegaanada puntland xaaladda waddooyinka qaybo ka mida deegaanada puntland oo roob xoog leh halkaasi ka dahay saameyn ay ku yeeshanaya dargarowa shirka dejinta siyaasadda xukuumadda puntland oo la qaban doono saddexda bisha soo socota ee laba kun iyo labaatan shirka golaha wasiirada maamulka puntland sidoo kale waxaa warbixin la xidhiira shaqadooda looga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha warfaafinta maaliyadda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland shirkaas markuu soo dhammaada kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxsha waxyaaba shirkaasi looga hadlay afyeenka xukuumadda puntland jaamac yuusuf dabaraani bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo khamiisa labiyo tobanka disembar labada kun iyo sagaal iyo toban waxaa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dowladda puntland waxaa shir guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash arrimo dhowra ayaa shirka looga hadlay toddobaadkan amniga iyo xaaladda guud ee amniga puntland ayaa laga hadlay oo wasaaradda amnigu ay ka warbixisay amnigu aada u wanaagsan iyo qorshayaasha dhinaca amniga ee lagu horumarinayo socda ay dowladdu wado waxaa laga hadlay dejinta istaraatiijiyadaha ay ku shaqaynayaan wasaaradaha dowladda labada kun iyo sanadka labada kun iyo labaatan sanadka labada kun labaatan iyo saddex qorshayaasha ay wasaaraduhu samaysteen ayaa lagu samaynayaa iyo baahiyaha deegaamada iyo gobolada iyo guud ahaan siyaasadda dowladda ee uu hogaamiyo madaxweyne mudane siciid cabdulaahi deni sidoo kale waxaa laysugu diyaariyey oo golaha looga hadlay diyaargarowga shirka jihaynta siyaasadda xukuumadda oo qorshuhu yahay in la qabto bisha saddexaad sanadka labada kun iyo labaatanka arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid a oo laga warbixiyey halka uu marayo gurmadka loo fidinayo goboladii ay saameynta ku yeesheen roobabkii dhowaan ka da-ay puntland si gaara gobolka gardafuul warbixin kooban ayaa halkaasi laga soo gudbiyey saameynta wadooyinka puntland uu roobabku ku yeesheen sida wadada isku xirta boosaaso iyo garowe wadada lafagorayo iyo gobolka gardafu wadooyinka ku yaala gobolka sanaag laaskoray iyo aageeda iyo saameynta ay halkaasi roobabka ku yeesheen iyo baahiyaha jira ee dowladdu ay u qorshaysay in wax looga qabto iyo sida gurmadku ilaa iyo haatan u socdo shirka waxaa kaloo looga hadlay shirar ku saabsan federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta puntland nidaamkeeda oo ka socda magaalada boosaaso wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka warbixisay shirar ay dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay la yeelatay oo haatan ka socda gobolka bari kuwaas oo dhammaan ku salaysan qaabka puntland ugu fudud ay u hirgelinayso nidaamka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan doorka dhalinyarada doorka haweenka ururada bulshada hogaanka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee reer puntland sidii ay arintaasi qeyb uga qaadan lahaayeen shirkuna waxa uu kusoo dhammaaday si guul ah dhowaan qaybo ka mida deegaanada maamulka puntland waxaa ka dhacay roob xoog low kaas oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo sidoo kale wadooyinka qaar ka mida deegaanada maamulka puntland waxaana sidoo kale shirka golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya guddi loogu saaray wax ka qabashada iyo qiimeynta roobka ka daca gobolka gardafuy ee maamulka puntland madasha xisbiyada qaranka ayaa ka soo horjeestay sharciga maanta la horgeeyey golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya kaas oo ah xeerka hay-adahan dawliga ahayn mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya waryahayga mahad nuur axmed madasha xisbiyada qaran oo hogaamiya madaxweynihii hore dowladii kumeel gaarkeeda ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed kuna midaysan yihiin in ka badan lix xisbi siyaasadeed ayaa waxay ka degeen xeerka maanta la horgeeyay golaha wasiirada soomaaliya kaas oo ah xeerka hay-adahan aan dawliga ahayn oo ay maanta dood dheer ka yeesheen golaha wasiirada soomaaliya xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir iyo xildhibaan axmed macalin fiqi ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen madasha la wadaagay warbaahinta waxaanu maanta halkan isugu ken yeedhay inaan idinla wadaagno warmurtiyeed aanu ka soo saarayno sharci maanta golaha wasiirada hor yaallo ay ka doodi doodaan oo ku saabsan hay-adaha aan dawliga ahayn sharcigaa waxaanu ka qabnaa walaac ballaaran waxaanaynu aaminsannahay inuu ku noqon doono caqabad cilaaqaadka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo sidoo kale wadahadalladii somalilan iyo u socday dowladda federaalka war-saxaafadeedka waxaa idiin akhriin doona xoghayaha guud ee madasha warmurtiyeedkan wuxuu ku saabsan yahay sida xildhibaan cabdifataax uu sheegay xeerka hay-adahan dawliga ahayn ee waxaa maantay golaha wasiirada ay ka doodi doonaan hindise sharciyeedka hay-adaha aan dawliga ahayn ee ay soo gudbisay wasaaradda qorshayntu macnaha ugu weyn ee ku duugan xeerkan waa in wasiirku ay u suurto gasho go'aanka gaarista meesha iyo sifaha hay-adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ka yimaada iyadoo hay-adaha shaqaalaha shaqadeeda aan lagu qancin hay-adda aan shaqadeeda lagu qancin lagala noqon doono oggolaashaha go'aanka wasiirkuna yahay kama dambays annagoo xasuusanna in sannadii dii wasiirka qorshaynta laftiisu uu maaragtay somalilan cunaqabateyn warqadha cunaqabateyna soo saaray islaa annagoo xasuusanna sannadkan in maaragtay xoolihii laga dhoofiyey berbera dekadda berbera ay ku xayirnaayeen muddo bil ku dhow ee dekadda jadda oo labaatan kun oo xoolaah ay ku sigteen inay halkaasi ku baktiyaan marka tani waxay caqabad ku noqonaysaa ku noqon doontaa waa tii uu sharci uu helay waxay caqabad ku noqon doontaa heshiisyadii lala galay somalilan oo dhigayay inaan la siyaasadayn arrimaha gargaarka bini'aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta iyadoo laga dheeraanayo soo saarista go'aammo ama sharciyo abuuri kara kala fogaansho ama hoosu dhac ku yimaada kalsoonida labada dhinac waxaa xusid mudan in ujeeddada heshiisyada laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi shaki jawi sahli kara wadahadal macno leh oo dhex mara xukuumadda dhexe iyo somalilan si looga midho dhaliyo midnimo laysla ogol yahay xukuumadda hadda joogtaa waxaa waajib ku ah siyaanbaqaadidda ballamihii hore loo galay iyo dadaalladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummada soomaaliyeed waxaa waajib ah in laga taxadiro tallaabo kasta oo xagaldaacin karta dadaalladii hore u socday si loo baajiyo dhaawac ku yimaada dhabu heshiisiin dhex marta ummadda soomaaliyeed ee jahwareerka siyaasadeed iyo cadaaladla'aantu kala irdheeyeen loona xaqiijiyo walaaltinimo aan ku dhisnayn handadaad agajuglayn siyaasadeed ama sharci taa lidkeeda xeerkani waa xeerka golaha wasiirada maanta la horkeeni doono xeerkani wuxuu xoojinayaa falalkii isdabajooga ahaa ee xukuumaddu ugu adeegsanaysay hay-adaha ka caagan siyaasadda ujeeddooyin gaaban oo khatar ku ah nabadgelyada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxa aan wada xusuusannahay in bilo ka hor xukuumaddu u adeegsatay hay-adda duulista hawada cunaqabatayntii lagu soo rogay maamul goboleedka jubbaland oo horseeday dhibaatooyin laxaad leh oo isugu jiro qaar amni bulsho qaar siyaasadeed iyo dhaqaale iyo qaar maamulba madasha xisbiyada qaran waxay dowladda federaalka ah beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeedba xusuusinaysaa in dalku weli ku jiro xaalad u baahan in laga digtoonaado wax kasta oo keeni kara in qof ama koox ku tagrifasho awoodda dowladda dhexe sidaa daraaddeed sharcigan iyo kuwa la midka ah ee saamaynaya wadahadallada waa inaan la horkeenin golayaasha inta laga gaarayo xal u cuntama ummadda oo sahli kara is-aamin iskaashi iyo walaaltinimo ku dhisan ilaalinta xuquuqda dastuurku damaanad qaadayo madashu waxay gebagabadii ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka ah in loo xil saartay inay dalka soomaaliya oo midaysan ay gaarsiiso nabad iyo cadaalad laakiin inaan loo idman marnaba in qaybo ka mid ah la cunaqabateeyo ama la jideeyo sharciyo ka hor imaanaya yacnii dastuurka dalka iyo wada noolaanshaha iyo midnimada ummadda soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa buulaberde u gaaray xalinta xiisad maalmihii dambe ka taagnayd degmadaasi warbixinta warkan beledweyne waxaa inooga soo diray waryahayga bashiir cabdulaahi cismaan wafdi uu hogaaminayey wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle ayaa gaaray degmada buulaberde ee gobolka hiiraan waxaana qayb ka ahaa wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada buulaberde ayaa garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey mas-uuliyiintan ka socday maamulka hirshabelle ee uu hogaaminayey wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle maanta waxaa noo na soo booqday wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo soo booqday degmada buulaburte isagoo u yimid howlo shaqo iyo xallin brobleemyada brobleemyo hore uga jiray degmada inuu xalliyo oo kala qayb galo dadka reer buulaburte xal loo gaaro ayuu maanta na soo booqday waxaan ku soo dhoweynay si gacmo furan si wada jira oo dhammaan reer buulaburto aan cidina ka maqnayn ayaa soo dhoweeyey maanta waxaana soo gaaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha brofeor caadle ayaan ku soo dhoweynay degmada buuliburto maadaama ay maalmahaani is-afwaamwaay ama qallaase ay ka socdeen oo sidaas u sii buurneen wasiirka markuu noo yimaado ama noo yimid kheer ayaa rajaynaynaa inay noogu dhammaadaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa u ballaminay inuu qayb ula kulmo ayaa rajaynaynaa hadduu alla yiraa insha allah ilaahay waxaa ka baryaynaa ama ka rajaynaynaani howshaas inay wanaag noogu dhammaan doonto ugu dambeyn waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle
waa ku faraxsanahay sida qiimaha badan oo maaragta aad ii soo dhoweyseen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waana ka mahad celinaa haddii ilaahay ka raali noqdo aniga waa ilaahay mahaddiis inaan imid degmadiiyo magaaladiioo degan oo aan wax buuqa iyo wax dhiba midna aysan ka jirin oo nolol maalmeedkeeda caadiga ahaa iyo si u soco jirtay u socota inaan imaado aad ayaan ugu faraxsanahay ilaahana uga mahad celinaynaa buuqa iyo dhibaatada iyo is-afgaranwaaga ka taagan meeshaan inaan aniguna ku soo biiriyo maskaxdayda ragga akhyaarta ahoo hore ugu jiray oo meesha joogay inaan aniguna aan ku soo biiro wixii aan haayo oo ma aragtay fikrad aan ku biiri kara ee wixii talaane inaan ma aragtay aan ku biiriyo haddii ilaahay ka raalli noqdo towfiiqda ilaahaa haaya waxaan ilaahay ka baryaa inuu towfiiqda igu soo rarana ilaahayaan aan ka rajaynaa insha allahu tacaala
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisa golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ayaa kulan aan caadi ahayn maanta ku yeeshay magaalada baydhabo oo xarunku meelgaara u ah maamulka koonfur galbeed warbixinta warkan waxaa inoo soo diray waryahayga aweys bashiir cabdiraxmaan timo shirka golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay xaaladaha ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ay ugu horeeyaan fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay gobolka shabeellada hoose ammaanka iyo dardargelinta howlaha adeegyada dowladnimo ee koonfur galbeed soomaaliya ay ka wado deegaanada maamulka koonfur galbeed kulankani uu shir gadoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaran ayaa intuu socday waxaa warbixin looga dhegaystay wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya iyada oona wasiirada ay ka dhegaysteen warbixinta la xiriirta xaaladaha amni deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulanka golaha wasiirada koonfur galbeed ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed geegka oo khamiise shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu si shir guddoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxyaabaha geegka sadagaarka ee lahanisla-qaadii ama lakuwada hadlay weli kumadaha arrimo ammaanka horumarinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo si guudna lagu dhegaysaday guddiga fatahaadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba xaaladda roobabkii dalkan ku gubadaayeen deertin degmooyinka qaarna dhibaatooyin badan deersiiyeen haddii uuna ka hormarna madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya use oo ku duulow muddadii sanad ka haayay use madaxweynaha ku haay deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya weli warbixin guud ku siiyay golaha wasiirada koonfur galbeed ilaha towlaageen qobsoomi dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo guud ahaanba golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya wasiir walba muddadii sanad ka haayay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha haay walaageen qobsoomi ama xilliga la magacaabay inuuse wasiirnagad walaageen qobsoomi madmad meeliyadee warbixinahan ku jeediyeen wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag oo si guudan faahfaahi toddobaadii lahadhaafi ama toddobaadkii lahadhaafi beero walaageen gobsoomi guud ahaan wasaaradda amniga iyo naytoy amniga koonfur galbeed soomaaliya sidius ey oo tilmaamay nin guud ahaanba xasilooni iyo naytay deganaansho badan ku jiraan gobollada koonfur galbeed soomaaliya madiila kureeba nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab oo dabcan deegaanada birsho dhibaato ka haya dadka reer koonfur galbeed soomaaliya guddiga fatahaado dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu suguddoomiye anhaayi wasiirka gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wali sheegana guud ahaanba ini dadaalkii dheerayay guddiga gargaarka koonfur galbeed soomaaliya use ku jeysadii sidii lankaalmayay fadi dadka roobabka iyo noytay fatahaado dhibaatooyinka deersiiyeen sida degmada bardaale iyo baydhabo wali sheegeen in guud ahaanba xasilooni badan jarta dhibaatooyinkii faraha badanaay deegaanada isku dhiyaagna guddiga gargaarka koonfur galbeed soomaaliya iyo naytay guddiga gargaarka reer federaal gurmud badan iyo suubiyeeng guud ahaanba dhibaatooyinkii dhii walbadan laku gobadi iyadoo dabcan hay-ado shaldugubna ilaahata iyo kaalmay ahayn waana gargaar deersiyahayn dadka dhibaatooyinka fatahaado degmada bardaale iyo naytay baydhowba iyo ankajeysati saasaabta ka wali sheegeenaa guddiga gurmudka fatahaadaha koonfur galbeed soomaaliya ini degmada afgooye oo ku tirsan gobolka shabeellada hoose toddobaadkii lahadhaafi webiga shabeelle eedusan ka fatahiyo dhibaatooyin badanna ku jeysadii dabcan dhimasho malaha sheegna laakiin magaalada nooskumadeeba biyo fadhiyaan waana dhibaato badan iyo naytay barakac fara badanba meeliyeeda webiga shabeelle fatahaadii ay ku jeysadii iyo nay tuulooyin kaleedoo dabcan hooskooyo gobolka shabeellada hoose webiga usuka fatahi guddiga wali ballanqaadeena inii maalmo hadareerow wabduus hogaamiyi doono guddiga gargaarka koonfur galbeed soomaaliya iyo naytay guddigii langxil saariba iyo seeda doonaan degmada afgooye iyagoo qiimeyn guudnaha ka suubii doonaan fatahaada webiga shabeelle heerka usu deersiisinya iyo naytay dhibaatooyinka usu degmadaas ku jeysaday iyagoo saasaatakuna baaqlanka jeediyi dadka reer koonfur galbeed soomaaliya haddii ta culimaa udiinka ganacsatada dhallinyarada yoonay dadka banaameyka nool ee reer koonfur galbeed soomaaliya oo uuna ogna doorkii saliimka haayey faylahaayey iyo ku qaadadeen madii fatahaadoogin ballaawadeen ankaalmayowka dadsho ini iyo degmada afgooyni ilgooni aan la haadaan aweys bashiir cabdiraxmaan aweystimo radio wacdaado muqdisho
waxgaradka gobolka hiiraan ayaa sheegay inay ku baxayaan siday wax uga qaban lahaayeen dagaal ka jira qaybo ka mida gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan qaar ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada beledweyne ayaa ka hadlay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka mareero oo hoos taga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan waxayna qaarkood odayaasha dhaqanka ugu baaqeen labadan beelood in ay si degdega u joojiyaan colaadda kuwii dhintini ilaahay maar sawar ha naga siiyo wixii dambe in marka la gaaro loo gurmado ilaahay looga dhowaado dhiigga aan la horinin labada beelood dadkooda cuqaasha wax garanayo inay ilaahay uga dhowaadaan inay dhiiggaas joojiyaan ay ilaahay ka baqaan oo dhiiggaas wiil lagu gaari maayo wiilaa ku dhiman ah arrintaas ha laga hortago waxaa kaloo soo joodinaynaa si yacni ii sheeg arrinta iyada aan ugu xunnahay ilaahay baa garan kara ilaahayna ha qaboojiyaan leennahay annagoo odayaashii maxaanku dhahaa insha allahu haddana waa u soconnaa waxaan leennahay dagaalka ha joogsado xabad joojintayaan ku baaqaynaa waana u soconnaa ha la kala joogo xabad dambana yay dhicin haddana insha allahu ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inaan guulna ka gaari doono waxaas waxaa ka dhacay dagaal waxaa ka dhacay dhimasho waxaa ka dhacay dhaawac waxaa ka jiro dhib sidoo kale waxa ay sheegeen in dadaal badan ay ku bixi doonaan sidii loo xallin lahaa waxyaabaha soo celceliya colaadan dagaal wuxuu leeyahay laba khasaaro adduunka wuxuu leeyahay khasaaro aakhirana wuxuu leeyahay khasaaro adduunka waa khasaaro wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac foolxun agoon iyo asahay buu leeyahay hanti ku baabaabuu leeyahay dadkuna kala guuri mayaan ilaa qiyaama saaca taas waa mid adduunyada ku leeyahay aakhiro cadaab ilaahay buu leeyahay carada ilaahay buu leeyahay muslimka inuu isdilaasyo dulma isku dilaan diintaamka ma ogolo caqliga wanaagsanna ma ogolo sunnaha nebigana ma ogolo waxaan ka codsanaynaa dadka islaamka ee walaalaha ah ee wada degan meesha la yidhaahdo kalaba kalabayl iyo erideeda inay joojiyaan dagaalka si shuruud la-aana ay ku joojiyaan xabad xal maaha maadaama aan la kala dhammaanaynin in macnaha ii sheega xabad xal lagu raadiyaa waa waxaan macno lahayn waa wax mustaxiila weeye ha laga joogo ha la joojiyo xal baa la helayaa af soomaali baa na deeqo geedkaan ku wada qaraytimaynaa wixii gardaran iyo wixii xal ah maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay la joojiyo dagaal laba maleeshiya ku dhex maray qaybo ka mid a gobolka hiiraan mar kale warbixinta warkan waxaa beledweyne inooga soo diray waryahayga bashiir cabdulaahi cusmaan maamulka degmada beledweyne ayaa baaq waxay u direen laba beelood oo ku dagaalamay deegaan hoostaga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan ugu horreyntii waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga degmada beledweyne maxamed cali maxamuud inta dhimada laha u raxmado intay caafimaad qabtaan ilaahay caafimaad bayrab ha siiy inta dhaawacana laha caafiyo waxaan leenahay waa ka xunnahay dhib aan ka xunnahay waayo dhibkaas marka waa dhib ilma adeer laba beelood oo walaalaho wada dhalatay ayaas dhibkaas ka dhacay dhib aan ka xunnahay waayo waxaan codsanaynaa garadka reer hiiraan oo culummada leh aqoon-yahanada leh dhugaasyada leh ururka dhallinyarada leh afarta xaafadood intay ka kooban yihiin waxaan ka codsanaynaa in dhibkaas laga hortago nabadgelyo lagu soo dabaalo nabadda wiil waa ku dhashaa waana ku dhaqmaa laakiin colaadda waxay qabanaysa ma jiraan dadka reer hiiraan oo culummada leh oo caamada leh aqoon-yahanada leh dhugaasyada leh waxaan codsanaynaa dhibkaas in laga hortago ilaahayna aas u kaalmo intii uu ummadaas ilaahay dhex gasho annagana ka maamul ahaan insha allahu ilaah idinkiis baaq nabadgelyaan jeedinaynaa baaq nabadgelyaan jeedinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dadkaas walaalaha oo wada dhashay oo abti leh oo aysan leh oo xidid leh oo xigaalo leh in sabarka la muujiyo inta dhimatayna inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaha janna firdows ilaha ka waraabiyo inta noolle ilaahay nabad ha usoo dabaalo insha allahu ilaah idinkiis ka maamul ahaan ka degma ahaan waa waxaan ku xunnahay sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiye degmada beledweyne cismaan dhicisow dhawow cadha iyo caanaheed waaye aysan waaye abti waaye dadkaas waxaan ku sheegaynaa waa ka xunnahay dagaalkaas oo meesha ka dhacay waa ka xunnahay marka dagaalka la joojiye dagaal weyl oo ku dhintaa muukuma dhasha hala joojiyo dagaalka la joojiya lan insha allah waxaan dadka kalena u faraynaa muxuu ahaa sheeg dadka culummada leh oo caamada leh oo maaragtay meesha degan oo meesha joogo waa in arrintaas ay nagala qayb galaan insha allah intaa dhegaystayaal waxaan kusoo afmeerayaa warkii habeennimo ee raadiyaha cadaado warka waxaa si wada jira idinla socodsiinayay anigoo hashar maarke maxamed maxamuud iyo saaxiibkii xasan axmed maxamed isla xasan ayaa warka soo saaray intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu